qayrkood aan qadarinahay waa idinkaa qaarkiine
waagaga dhegeystayaal saaxib ilanta ina kaga maani kaalintaas sugaanada aad ku macaan halkeeda kala socoteen waa raadiyo aksimah muujadda sagaalshka ayaa saxib bal sidaas nooga maqlaysaan saaxib yaal dhegeystayaal iminkana kusoo dhawaada barnaamij gaara oo inoo daadiyey wariyahayaga cabdirasaaq maxamed sheekh siraada wadani
mahadsanid alawdaala kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan maanta ku falanqeyn doono dahafurka siyaasadda adeeg daadejinta ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda jubbaland iyo doorka ay ku leedahay dib u heshiisiinta iyo xoojinta wada shaqaynta heerarka kala duwan ee hanaanka dowladda barnaamijkeenna waxa uu diiradda saarayaa muhiimadda siyaasaddan siday u saameynayso helitaanka adeegyada asaasiga kor u qaadista kalsoonida bulshada iyo dhismaha dowladnimo loo wada dhan yahay barnaamijka waxaa marti noogu ah khabiir ku takhasusay arrimaha maamul wanaagga ee dowladnimada kaas oo noo iftiimin doona faa'iidooyinka caqabadaha siyaasadda adag ee daadejinta inta aan khabiirka iyo barnaamijka u guda gelin waxaan marka hore soo dhoweynayaa maxamed caddow axmed oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda jubbaland kaas oo marka hore barnaamijka noo furi doona
asalaamu ullahi calaykum waraxmatullah wabarakaatuhu dhammaan waan salaamayaa akhyaarta iyo shaqaalaha guud ahaan ee radio kismaayo ee kaabagelinaya barnaamijkan muhiimka ah ee dowliga ah aad iyo aad baan kaaga madnaqayaa soo dhaweyntiina sharfan maanta waa maalin taariikhi ah kuna suntan dadaalada lagu xaqiijinayo in adeegyada as-aasiga ah si hufan cadaalad ah uguna dhow nolosha bulshada lagu gaarsiiyo dhammaan degmooyinka jubbaland waa maalin astaan u ah qaadista dhabaha toosan ee maamul dadejinta taas oo ujeeddadeedu tahay in awoodaha iyo mas-uuliyadaha adeeg bixinta lagu dhoweeyo bulshada si ay uga faa'iidaystaan adeegyo tayo leh muddaysan islamarkaana la jaan qaadayo baahiyadooda dhabta ah wasaaradda arrimaha gudaha federaaleynta ee jubbaland ayaa muddo dheer ku xorneyd diyaarinta falanqaynta iyo weliba wada tashiyo ballaaran oo ku saabsan siyaasadda maamul dadejinta oo ah iyo habraacyada lagu hirgelinayo siyaasaddan ama loo lahaa in la dhiso nidaam maamul oo awood hagidda ku wareejinta adeeg bixinta asaasiga ah dowladaha hoose maadaama ay bulshada ugu dhow yihiin sidoo kale sare u qaadidda iyo tayeynta isla xisaabtanka dahafurnaanta iyo ka qaybgalka bulshada kadib dadaalo iyo isdabajoog dadaalo isdabajoog la tashiyo lala yeeshay hay-adaha dowliga ah ururada bulshada rayidka ah iyo saaxiibada caalamiga ah wasaaradda gudaha waxay si rasmi ah u gabagabaysay qorista siyaasadda maamul dadejinta bishii sebtembar ee sanadkii labada kun labaatan iyo afarti siyaasaddan waxay si faahfaahsan u qeexaysaa qaabka awoodaha loo kala wareejinayo mas-uuliyadaha heer walbo iyo hababka lagu xaqiijinayo in adeegyada bulshada ay noqdaan kuwa hufan waara oo si siman u gaara dhammaan bulshada jubbaland maanta oo ay taariikhdu tahay soddon iyo kowda janaayo labada kun labaatan iyo lix wasaaradda arrimaha gudaha federaaleynta iyo dib u heshisiinta waxay si rasmi ah u daafuraysaa hergelinta siyaasaddan iyadoo si hufan si furan ugu soo bandhigaysa bulshada jubbaland daafurkan wuxuu calaamad u yahay bilow cusub oo lagu xaqiijinayo in maamulka iyo adeeg bixintu noqdaan kuwa bulshada u dhow islamarkaana la jaan qaadayo duruufaha dhabta ah ee degmo walbo ama degmo kasta ee jubbaland hoosta maado inta lagu guda jiro munaasabaddan ee bulshada waxaa si waxaa la siinayaa fursad ay su-aalo ku weydiinayaan khabiirka sare ee maanta nala fadhiyo aragtiyo ku- ka dhiibtaan isla markaana ay door muhiim ah ka qaataan hergelinta siyaasaddan tani waxay muujinaysaa sida wasaaraddu arrimaha gudaha oga go-an tahay in hergelinta maamul dadejinta ay noqoto mid ku dhisan wadatashi kalsooni leh iyo ka qaybgalka bulshada dhammaan ee, gabagabadii maanta ma aha oo keliya daafur siyaasadeed balse waa tallaabo istaraatiiji ah oo loo qaadayo dhanka dhismaha dowladnimo rukumo adag ah leh adeegyo bulsho oo tayo leh iyo ee, bulsho ka qayb qaata go-aan qaa- qaadashada saameynta ee, saameynaysa noloshooda jubbaland waxay maanta qaaday waddo cusub oo horseedayso horumar waara cadaalad bulsho iyo dowladnimo ku dhisan u adeegidda bulshada firo gaar ah ee siyaasaddan ee waxaa kaabageliyey ee ama gacan nagu siiyey ee sanduuqa ee s f ama la yidhaahdo somali stability fund een madashaana waxay un soconaysaa insha allahu raxmaan kana baxaysaa raadiyahan een muddo ee laba bilood ah oo toos ah oo maanta daafurnkeeda aan u fadhino aad iyo aad baa u mahadsantihiin
dalkeenu markuu burburay duriyo isba uu qarxaday maxaa dowladnimoy ku tagay maxaa dowladnimoy
waayahay aada iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed eh, cabdow axmed oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda jubbaland haatana eh, waxaan soo dhoweynayaa eh, brofesor cabdirisaaq shaafici sheekh axmed oo ah qabiil ku takhasusay arrimaha eh, maamul wanaagga ee dowladnimada si uu bal noogu iftiimiyo eh, faa'iidooyinka iyo sidoo kale caqabadaha ee siyaasadda adeegdaadejinta
Eh, aad iyo aad baad u mahadsan tahay Eh, waxaan u mahad celinayaa dhammaan eh, bahda reediyaha kismaayo Eh, oo maanta noo suurto gelisay inaanu qaadaa dhigno barnaamijkan muhiimka ah Eh, maamul daadejinta eh, markaynu ka hadlayno eh, waxaa weeye eh, markaan qeexo tusaale ahaan waayahay waa wareejinta awoodaha iyo mas-uuliyadaha adeeg bixinta eh, oo laga wareejinaya nidaamka dhexe waayahay tusaale ahaan hay-adaha dastuuriga ee jubbaland laguna wareejinayo dowladaha hoose si bulshada jubbaland ay u hesho adeega aas-aasiga ah ee sida caafimaadka ee waxbarashada biyaha ee iyo iyo- iyo wixii la mid ah waa tahay Ee, siyaasaddan ee, waxay ku qotontaa ee, dastuurka Mhm.
dowladda jubbaland ee, dastuurka dowladda jubbaland ee, qodobkiisa toddobiyo afartanaad ayaa wuxuu siinayaa wasaaradda arrimaha gudaha waayahay awoodda ay ku diyaariso ee, xeer ay leedahay dowladaha hoose Mhm.
kaasoo hagaya nidaamyada iyo habraacyada Mhm.
adeeg daadejinta ee waxaa xusid mudan sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii
waa in tahay ay wasaaradda arrimuhu guduhu diyaarisay xeerka Mhm.
ee, wasaaradda arrimuhu guduhu inay xeerkaa diyaarisay ee, si loo dhaqangeliyo xeerka ayaa waxaa loo baahday in la sameeyo siyaasadda maamul dadejinta oo ah ta maanta aynuu fadhino Ee, siyaasaddan maamul dadejintu ee, iyada naftigeed haddaan qeexo waayahay maxay waa- tahay maamul daadejin dabcan aad iyo waa tub ama habraac loo marayo sidii loo hirgelin lahaa aad. waayahay xeerka dowladaha hoose kaasoo siinaya dowladaha hoose madax bannaanida siyaasadeed madax bannaanida fulineed ama maamuleed iyo madax bannaanida dhaqaale waayahay si ay adeeg hufan u bixiyaan iyo ku madax bannaan marka maanta muhiimadda ay leedahay waxaa weeye waxaan ka hadlaynaa in awooddii maamul daadejin ama awooddii adeeg bixinta aas-aasiga lagu wareejiyo degmo waa wax- ee, dowladba dowladda ay ka hooseyso iyo shacabka uga dhowdahay Eh, tusaale ahaan haddaan dhahay dowladda federaalka waxaa shacabkii ugu dhow sida muuqata dowladda gobolka dowladda stateka-na waxaa uga sii dhow dowladaha hoose marka siyaasaddan aan maanta ka doodayno ama falanqaynayno waxay hagaysaa sidii adeegaas aas-aasiga iyo maamulkaaba loogu rajin lahaa degmooyinka muhiimaddaas leedahay waa tahay aad u mahadsan tahay profesore waxaan ku noqonayaa eh, maxamed cadow En, maxamed eh, maxay tahay eh, ama maxaa sabab u ah in waktigan la daafuro siyaasaddan maxaase baahi ah oo ay ka jawaabaysaa
Eh, waa siduu khabiirku sheegay een, sidaan horey kugu sheegayba oo eh, qoraalkayga hadda daafurka aan ku sheegayba hadalkaygii hore een, siyaasaddu waxaa eh, la sameeyey sanadkii eh, labada kun iyo af- afar- eh, labada kun iyo labaatan iyo afartii waa tahay Eh, intaasna waxaa eh, waqti qaatay la tashiyo bulsho sidaan ku sheegayba eh, hadalkayga iyo in la turxaan bixiyo ayada naftigeedu siyaasadii maanta marka maxay mudnaanta leedahay waxa weeyaan eh, mudnaanta koobaad u leedahay waxa weeyaan in bal dadkii loo sameeyey siyaasaddu eh, ilaa heer tuulo ay gaarto eh, la maqlo waxay eh, salka ku hayso eh, la dhegeysto la t- eh, aadna loo dhuuxo maadaama dowladaha hoose iyo eh, bulshadiiba ay saameynayso marka waa siyaasad dheelitiran oo aadna loo falanqeeyey aadna loo turxaan bixiyey la rabana dadkii in lagu hago bulshadii lagu hago ilaa heer degmo lagu hago marka taasina diiradda saaraysa eh, siyaasaddu maanta marka maxay muhiimadda leedahay waxay muhiimadda leedahay haddii eh, la hagaajiyey la turxaan bixiyey waa in lagu dhaqmaa oo dowladaha hoose ay siyaasaddan ku dhaqmaan bulshadiina ogaato waxaan maanta u fadhina marka waxa weeyaan ogaasho bulsho ilaa heer degmo ilaa eh, heer degmo inay ogaadaan bulshada jubbaland ee siyaasaddan waxay ku taxalluqdo inta tirar ay kala tahay khabiirka aad u qaada dhigi doona insha allah waa tahay aad u mahadsan tahay eh, maxamed cadow axmed en, oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkan ga oo eh, si toosa idinkaga imaanaya radio kismaayo codka dowladda jubbaland islamarkaana aan ku falanqeynayno daafurka siyaasadda adeeg daadejinta ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland doorka ay ku leedahay dib u heshiisiinta iyo xoojinta wada shaqaynta heerarka kala duwan ee hanaanka dowladda barnaamijka waxaa waa eh, saan dhegeystayaal hore idinkugu sheegay eh, khabiir ku takhasusay arrimaha maamul wanaagga ee dowladnimada profesor cabdirasaaq eh, shaafici sheekh axmed iyo sidoo kale maxamed cadow axmed oo isagana ka socda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland waxaan siinayaa eh, profesor cabdirasaaq eh, profesore maxay tahay eh, baahida ugu weyn ee keentay hadda in siyaasaddan la daafuro
Eh, aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq Eh, baahida ugu weyn ee keentay hadda in siyaasaddan la daafuro kow waxaa weeye eh, wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland oo u hoggaansamaysa eh, dastuurka jubbaland islamarkaana u hoggaansamaysa eh, xeerkii dowladaha hoose ee ay wasaaradda arrimuhu guduhu dejisay sanadkii labada kun toddobiyo tobankii Eh, iyadoo ka duulaysa markaa awaamirtaas ama mabaadi'da eh, uu dastuurku iyo xeerkuba uu dhiibayo uu bixinayo ayay wasaaraddu eh, u aragtay muhiim inay dejiso tubtii iyo habraacii loo mari lahaa in adeega loo dadejiyo bulshada Eh, midda labaad ee keentay in hadda siyaasaddan la dejiyey waxaa weeye eh, waxaa loo baahday sidii markii hore loogu baahnaa in adeega aas-aasiga lagama maarmaanka ah ay bixiso degmadu Eh, adeegyadu way kala yihiin Eh, adeeg waxaa jira heer state iyo adeeg heer federaala marka hadda ka hor eh, waxaa muuqatay in adeegyadii ay degmadu bixin lahayd aas-aasiga nolosha u ahaa ay ku laalaayeen meelaha dhexda ah ama stateka oo kale ama kasii fogba kan macnaheedu marka waxaa weeye degmadu inay iyadu bixiso adeegii aas-aasiga marka baahidaasoo timid ayaa keentay in siyaasadda hadda la dahfuro ee lana dhaqangeliyo
marka ma tahay arrin cusub mise hore ayay u jiri jirtay
waa mahadsan tahay cabdisawa udhexeeya oo la isdhihi karaa eh, hadday jiri jirtay waagii hore iyo tan hadda
waa waxaa weeye waa waa waa su-aal muhiima cabdirasaaq maamul-daadejintu wax hadda bilowday maaha Ee, haddii aan backgroundkeeda dib aan u baarno khulafadna la aadaysaa waa tahay Ee, laakiin haddaan kusoo koobno ee, jubbaland waaya jubbaland labaatankii bishii oktoobar ee waxay ku guulaysatay inay s- dhisto golaha deegaanka ee degmada afmadow waa tahay
Ee, macnaheeda waxaa weeye dowladdii hoose ee afmadow ayaa dhammaystirantay waxaa loo daadejiyey saddexdii tiir ee muhiimka u ahayd waa tahay in la dadejiyo do- eh, maamulka la dadejiyo kow waxaa loo dadejiyey siya- siyaasaddii oo isdoortaa la yidhi way isdoorteen mayor bay doorteen gole degana baarlamaan ay yeesheen laba waxaa loo dadejiyey fulintii oo waaxyihii adeeg bixinta ayaa la sameeyey saddexna madax bannaani canshuureed baa la siiyey oo suuqii xoolaha iyo goobihii cayinaa ee dowlada hoose waaya ayay ka qaleen marka wax inagu cusub hadda ma aha waan sii ambaqaadanaa iyo derdergelin weeye Eh, waxaan hore ee jubbaland usoo samaysay weeye waa tahay fahamka dadka ka waran hadda ay ka haystaan eh, barnaamijkan ah maamul daadejinta iyo in degmooyinka loo sameeyo maamul eh, iyaga iskood eh, ama kusoo dooranayaan eh, hogaankii sare iyo sidoo kale inay dadka fahmaan oo wacyigelinta dadka ka waran wacyiga dadka iyo Wallahi- fahamka ku saabsan barnaamijkan wallahi- ama siyaasaddan cabdirasaaq aad baad u mahadsan tahay Eh, wasaaradda arrimaha gudaha siyaasadeeda dhinaca xeerka dowlada hoose hadday noqoto waa tahay iyo dhinaca hadday noqoto maamul daadejinta siyaasadda maamul daadejinta haddaan u fadhinaba waxay ku salaysan tahay nidaam la yidhaahdo bottom up approach waaya oo macnaheedu uu yahay hoos ka soo bilowgu oo kor imo Mm.
marka fahamka dadka markaan aan ka hadlayno xeerkan dowlada hoose ee lagu dadejinaya maamulka bulshadaa samaysay waa tahay iyagaa lala tashaday hooyooyinka aabbayaasha ganacsatada shaqaalaha rayidka baarlamaanka jubbaland oo markii dambe ansixiyey golaha wasiirada marka fahamkoodu aad buu u bisil yahay waayo iyagaaba soo qoray waa xeerkan oo wax kor laga keena ma aha hoos buu ka yimid waa tahay ee u ima siyaasadda maamul dadejinta iyaduna sidoo kale waxaa lagala tashaday tubtii loo mari lahaa in maamulka la dadejiyo oo Waa tahay.
xeerkan la dhaqan geliyo iyo ka haddana lasoo maray marka aad iyo aad buu u fiican yahay fahamka bulshadu ee maamul dadejintu iyo kaana badanaa culaysba ku saara hadda wasaaradda arrimaha gudaha waa tahay inay maamulka dadejiyaan Mm. waa tahay dhanka sharciga haddaan fiirino eh, dastuurka jubbaland muxuu ka sheegayaa maamul daadejinta iyo dowladaha hoose markay noqoto
cabdirasaaqow eh, wasaaradda arrimaha gudaha Mm.
Eh, gaar ahaan guud ahaana jubbaland eh, tallaabooyinka dawliga ee la qaado waxay ku tiirsan yihiin ama ku qotamaan eh, rukniyo dastuuri ah waaya
dastuurka jubbaland eh, labada kun iyo labaiyo tobankii labada kun iyo shan iyo tobankii nuqoladii kala hadlanba qodobkiisa toddoba iyo afartanaad ayaa u kala qaybinaya lakabka dowladaha dowladda jubbaland iyo dowlada hoose waa tahay halkaa waa dastuuri Mm.
fahan leanna dastuurkii baa le waxaa jirta laba dowladood dowladda jubbaland iyo dowladda hoose yacni dowladda jubbaland baa ka kooban labadaa xeer waa tahay marka waa dastuuri kow ta kale dastuurka jubbaland naftirkiisa qodobkiisa toddobiyo afartanaad ayaa wasaaradda arrimaha gudaha siinaya awoodda ay ku diyaarisa xeer dowladaha hoose lagu hago oo maamulka lagu dadejiyo Eh, xeerkaas waxaa la ansixiyay labada kun iyo toban iyo toddobadii waxaa la yidhaahdaa xeer number zero zero four waaya yaala Mm. eber eber afar eh, isla xeerka naftirkiisa Mm.
ayaa isaguna wuxuu siinayaa awood wasaaradda arrimaha gudaha inay diyaariso waa tahay siyaasad ama tub ay u raacdo siday u hergelin lahayd xeerka marka waa dastuuriyan w- waxaa weeye wuu fadhiyaa waa tahay eh, xeerkani Mm. waayahay n waxaan siinayaa eh, maxamed caddow n wa- waa waa tahay waa waayahay dhegeystayaasha ayaan dabcan eh, siinaynaa si ay barnaamijka qayb uga noqdaan aragtiyahooda iyo fikradahooda laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar ayay si toosa dhegeystayaasha usoo beegsan karaan n sideed u aragtaa dabcan daahfurkan eh, siyaasadda ama siyaasaddan ee adeeg daadejinta ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland ay waddo iyo sidoo kale aragtiyaha uu soo jeediyey dabcan eh, khabiir brofesor cabdirasaaq eh, shaafici sheekh axmed sidoo kale aragtiyahan maxaad ku darsan lahayd barnaamijka maxayse noqon kartaa dabcan tala soo jeedintaada ku aadan dhegeystaha ugu horeeya haddii aan siiyo asalaamu calaykum asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waa kusoo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto cabdinuur maxamed xaafadda farjana maya waa gartay soo dhawow cabdinuurow ee, barnaamijka ma la socotay
waa la socdaa aad bay ugu fiican qarintaas aad baan usoo dhaweynaynaa shacabka baan nahay waa marka koowaad markaynu ku maqalno maya dastuurka dan iyo dadkii hawshii cashuurahii wixii dadweynaha loo gejiyey oo degmada loo soo bilaabin ahayn faraa la gaarsiiyey aad baan ugu faraxsan nahay waya waana ku mahad- waana ku mahadsanya madaxdan mhm maxaa wax su-aalood weydin lahayd oo ku saabsan barnaamijkan ma jiraa oo aad mugdi kaaga jiro ama isdhihi lahayd waa waa waa muhiim
waxaa jira een, een, wasaaradda biyaha iyo in ay dhulka ashurug iyo baadiyaha ay wax u qabtaan hadday qaban karaan federaalka iyo jubba jubbadaada intaasaan ku darsanaya dusha way aada umahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa sida barnaamijka noogula qayb qaadatay iyo sidoo kale ee, fikirkaaga cabdinuur ayuu ahaa waa dhegeyste ka mid ah dhegeystayaasha ee, xaafadaha magaalada kismaayo waa uu bogeeyey barnaamijkan dabcan Een, ah, waanu ku ammaanayaa dowladda iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee barnaamijkan wado Een, waxa uuna leeyahay ahmiyad gaara ayuu eh, bulshada u yeelan doonaa maadaama hadda ay dowladda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ay wado barnaamijkan aad ayayna uu usoo dhaweyneynaa ayuu dhegeystahaasi eh, yiri wax su-aala ma uusan qabin aragti ahaan kale oo aan barnaamijkan quseynin ayuu eh, barnaamijka ku darsaday taasoo ah in eh, qaylidhaanta iyo abaaraha xooggan ee dowladda ay u kuurgalaysay islamarkaana dadaal badan ay ku bixinaysay ayuu isagana eh, sii adkeeyey islamarkaana eh, dadaalkaas ayuu sidoo kale bogaadiyey laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad si toosa dhegeysta usoo beegsan kartaa si aad barnaamijka qayb uga noqoto aragtiyahaaga iyo fikradahaadana waa noo muhiim Een, martida ee, barnaamijka ayaan dib ugu noqonayaa iyo brofesorka dhegeystayaashana waan ku dhex wadaynaa barnaamijka oo si toos ayay usoo beegsan karaan aragtiyahooda iyo fikradahooda Een, brofesore markaad fiiriso ee, bulshada ee, qaybahooda kala duwan reer jubbaland si guud ayay ee, barnaamijkan u xiiseynayaan maadaama ee, la daadejinayo awooddii islamarkaana heer deegaan ay tegayso oo tuulooyinkii iyo sidoo kale deegaanada hoose ee ay tahay in laga soo doorto qof ama ee, mudane dadkaasi matala si gaara markay noqoto oo baahiyahooda iyo arrimahooda si gaara uga warqabi karo islamarkaana lagula xisaabtami karo oo dowladda ay ee, qofkaas kula xisaabtami karto Een, deegaanada ilaa iyo hadda marka laga soo tago afmadow oo barnaamijkan laga hirgeliyey deegaanada hadda qorshaysan ee wasaaradda ay hoosta ka xariiqday ilaa iyo hadda ee, maxay yihiin su-aashaas
degmooyinka la rabo hadda inay eh, si toos ah uga hirgasho eh, waxaa ka mid ah eh, gobolka hoose ee degmada afmadow iyo dobley eh, iyo degmada hadda kismaayo hadda aan joognaba eh, ceelwaaq oo gobolka geda ka tirsan Mm, eh, luuq oo iyadana gobolka geda ka tirsan iyo doolow oo iyadana gobolka geda ka tirsan marka lix degmo sidoo kalena waxaa soo raaci doona oo habraac ee dambe ku jiro ee garbaarey iyo balaxaawe iyo ayaa ku jiro marka saasayna lagala kaba iskugu saaran yihiin waaya. waa tahay dhegeyste ayaa ku jira qadka assalaamu calaykum
waaleykum salaam waraxmatullah waa kusoo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto
waa cabdidaahi nuur oo ku sugan afmadow waa gartay cabdidaahirow soo dhawow barnaamijka ma la socotay
barnaamij waxaan kala soo qabsaday waxaan rabay inaa ii jilciso Ee, waa dahafurka siyaasadda adeeg daadejinta ee wasaaradda arrimaha gudaha ay wado islamarkaana ah barnaamij ay wasaaraddu waday oo ku saabsan een, ah, maamul daadejinta oo eh, heer deegaan ah
waa mahadsantihiin qoladiina idaacadda iyo qolada ka socota wasaaradda arrimaha gudaha barnaamijkan barnaamij fiican waaye laakiin waxaan isleeyahay wuu soo dibdhacay Eh, xilligan eh, maxaa ku soo aadiyey maxaa xilli hore loo keeni waayey mar haddiiba ay mas-uuliyiintu ogaadeen in barnaamijka adeeg daadejinta dowladaha hoose ay muhiim tahay taasaan rabay inaan eh, inuu igu jawaabo midda kale eh, dowlad- degmooyinka oo dhan oo jubbaland adeegyadaas nala wada gaarsiinaa mise waxaa jira eh, degmooyin ama tuulooyin koobana loogu talagalay mise guud ahaan eh, waa la wada gaarsiinaya intaas waa jeclaan lahay in la ii sheego waayahay waa hagaag aada umahadsan tahay dhegeystahaasi waxa uu naga soo wacay degmada afmadow ee gobolka ee jubbada hoose muhiima ayuu eh, barnaamijka soo weydiiyey islamarkaana ku saabsan maxaa xilligan waa israacinaynaa dabcan dhegeystahanaan si isagana assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله السلام يا عبد الرزاق ودني هذه فرصة يقاك وأنا برنامج جديد كوي من باجون وحلي عبس أنا دور ونالسان أما قلب ونالسان نقول بحلي وتاي لما وإن سلام يا مغرب وسلمان وكاسو وحي حافظة
waayahay duur wanaagsan saaxiib soo dhawow barnaamijka haddii aad la socotay aragtidaada
وما سنتي ودقيستي هاي عيد أردتي هاي وما شاء الله برنامج وقت قرأ لو باينو سود أيوها لكن ما دام هذا او اسكو داي برنامجكي معناها او ديبو داي معناها ما ما تيكو دواقي
Mhm.
وما شاء الله اتي انا وصول دوي تو معناها أو- ما دام هذا- أنا وصول دوي. ماشي قال لبعض أنا ويدي تاعي. ما أفهمه وكلي مياه مثل تكموي كتار أو مياه أو معناها حريرة مياه أو كان واي مثل أفهمه وكلي ويدي. تاعي الربع هنا ويديو هنا يجي جوان الربع. طبعاً واي السلام يا.
waayahay waayahay sidoo kale waa mahadsan tahay dhegeyste waan kaa celinaynaa martida ugu noqonayaa profesorka iyo sidoo kale maxamed cabdi yaasiin maxamed caddo oo wasaaradda arrimaha ee, gudaha ka socda isagana Een, ah, haddii su-aalihii uu ka horreeyay dhegeystahan aan ku horumarno dhegeystihii hore wuxuu na soo weydiiyey laba su-aalood ama barnaamijka soo weydiiyey midda koowaad ee ah maxaa xilligan kusoo beegay oo ah su-aashii hore oo dabcan aan idin weydiinayo profesorka uu sidoo kale qayb ahaan ka jawaabay xilligan maxay tahay baahida ugu weyn ee uu lagu soo aadiyey barnaamijkan Een, ah, oo yacni m- maxaa loo soo daadejin waayo muddo ee, barnaamijkan oo- hadduu ahmiyad nooca uu leeyahay ee, intaa dib loogu dhigo loo soo caqabadda maxay ahayd ku gadaamnad ku gadaaman barnaamijkan inuu xilli hore ee, lasoo bandhigo iyo sidoo deegaanka ee laga hirgelinayo ma jubbaland oo dhan ba mise deegaano gaar ah ama degmooyin gaar ah oo wasaaradda hadda ay doonayso in laga hirgeliyo muddo intee in laeg ayaa la qorsheynayaa in lagu soo gebagabeeyo ama ay qaadan kartaa Ee, labadaas su-aalood iyo su-aal dhegeystihi kale asagana bogaadin kadib oo wasaaradda iyo guud ahaan dowladda uu ku bogaadinayo dadaalkan iyo sidoo kale siyaasadan ee bulshadan ahmiyad gaar ah ee u leh marka laga soo tago su-aashii waxay la mid tahay su-aashii dhegeystihi hore oo na weydiiye oo ah deegaanada laga hirgelinayo deegaanadee waaye ma jubbaland oo dhan ah mise degmooyin qaar sidaad waagi hore waxaan ogeen afmadow inay wasaarad ay dowladda ka hirgelisay haddana degmooyinka ilaa hadda la doonayo in laga hirgeliyo inta dowladda ay gacanta ku hayso sida eh, gobolka eh, Galmudug, sidoo kale jubbada hoose eh, ilaa deegaanada kale hadda ay ciidamada dowladda jubbaland ay howlgallada ka wadaan marka eh, amni laga dhigo marka hore waxaan si eh, maxamed cabdow eh, la qorsheeyey eh, haddii waa deegaanadee ama degmooyinkee aad iyo aad baa umahadsan tahay Eh, waxaan rabaa inaan eh, ku horumaro intaan deg- degmooyinka u imaanin maxay tahay mudnaantay leedahay hadda maxay mudnaanta leedahay siyaasadaaru Eh, waan ka hadalnay een, eh, professorkana wuu caddeeyey waxaan rabaa inaan ku noqdo tan ayada ah Een, waa koowe dowladda jubbaland waxay mudnaanta koowaad iyo labaad iyo saddexaadba siinaysaa in hanaanka dowladnimo ee ilaa heer uu hirgelo Eh, hanaanka waxaa ka mid ah in degmo golaha oo district level ah oo ayagu isdoortaan waana hanaanka eh, siyaasadan eh, udub dhexaadka u ah waa oo tahay loo dejiyo loo as-aasay marka dowladdu waxay aragti ah ayay wadaa oo ah in degmooyinka jubbaland toddobiyo tobanka jubbaland degmo oo hadda jira in ay yeeshaan golo deegaan mustaqbalka dhow Een, afmudu baa lahayd afmudowna way ka dhacday mandatekoodii haddana la rabaa in een, ee, la yeelyeelo oo qeybta xigtay mandatekeedii ee lasoo celiyo Een, marka siyaasaddu marka mudnaanta koowaad iyo labaad oo loo asaasay waxaa ka mid ah in hanaanka dowladnimo la adkeeyo laguna adkeeyo nidaamkaas aan hadda sheegay oo ah golaha deegaanka waayahay waana aragtida madaxweynaha ee jubbaland waa aragtida wasaaradda arrimaha gudaha waa aragtida sistemka dowliga ee jubbaland marka taasaana mataqaanaa eh, yaa noo ah wadiiqadaan qaadayno oon ku gaarayno marka si- waa wadiiqo lagu gaarayo golaha deegaanka marka siyaasadda siyaasad la-aan lama dhisi karo golo deegaan waxbaan lama samayn karo marka waa in siyaasaddii la turxaan bixiyo la dhiso cid walbana meeshii kasoo gelaysa iyo roolkeeda la caddeeyo marka siyaasadda marka waa wadiiqo wadiiqadaasoo lagu garaayo hanaanka dowladnimo oo s- ee, ee salka ballaaran ee cidibadana loo aaso een, ee hanaankaas aan sheegay ee golaha deegaanka marka hadda su-aasha ah ee degmooyin diyarada la saarayo ma degmooyinka dhan ba mise waa degmooyin qaar ah degmooyinka dhan wax diyarada la saarayo laakiin way kala horeeyaan ee sidaan hore sheegay waxaan carab ku dhuftay afmadow oo een, hanaankeedii ee, mandatetka ka dhammaaday labada kun iyo laba- ee, ee, labaatan iyo afartii bishii octoobar haddana la rabo in een, een, dib hanaankaas golaha deegaanka ee, loo- loo cusboonaysiiyo waxaa sidoo kale miiska saaran oo hadda qayb ka ah barnaamijkaas golaha deegaanka degmada ceelwa waxaa ka mid ah ee, degmada dhobley waxaa ka mid ah degmada luuq ee, marka sidaasay marka iskugu xiran yihiin ee, doolow ee, garbaharey balexaawe marka sidaas waan la- lakab bay isu saaran yihiin qayb qayb baan een, ka dhignay qayb bayna isu raaci doonaan laakiin kuwa hadda usoo horeeyo waa kuwa hadda carabkaan ku dhuftay oo afmadow iyo ceelwaq iyo dhobley
waayahay ee, brofesorkaan siinayaa ee, brofesore n xeerarka dowladaha hoose ee jubbaland ma la diyaariyey goormayse la ansixiyey
Eh, aad iyo aad baad umahadsantah cabdirasaaq sidii aynu hore eh, hoosta uga xariiqnay eh, xeerka dowladaha hoose ee jubbaland waxaa la bilaabay hindisihiisa ama qabyo qoraalkiisa labada kun iyo lix iyo tobankii eh, bilowgiisii wuxuu soo maray wadatashi iyo dood wadaag eh, u dhexeeya bulshada waxaan xasuustaa in sagaal bilood xeerkaas laga doodayey sagaal bilood oo bulshada rayidka ah ee, ganacsatada ee, baarlamaanka ee, xirfadlayaasha dowladda shaqaalaha rayidka yacni baha la soo dhiraandiriyey Waaya.
oo maxaa ku khaldan maxaa ku saxan la yiri oo wixii aan dadka u qalmaynin ay dadku iyaku ka tuureen waa tahay wixii marka ay u arkayeen in ay muhiim u tahay in adeega iyaka la gaarsiiyana ay ku daayeen marka xeerkaas waxaa diyaarinta la bilaabay eh, bilowgii labada kun lixiyo tobankii waxaana la ansixiyey oo baarlamaanka jubbaland aqlabiyad cod Waa uu ku tahay.
ansixiyey Mm.
bishii sideedaad sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii Waa tahay.
marka xeerkaasi wuu diyaarsanyay wuxuuna la jaanqaadayaa uu ku qotomaa mabaadi'da ku xusan dastuurka dowladda jubbaland waa tahay leena kaasaa faraya in la sameeyo xeer dowladda hoose haddaan usoo dharacna marka hadda siyaasaddan maanta aan aan dah- wasaaraddu ay daha furayso aan ka doodayno iyada naftirkeedu xeer ma aha laakiin waa siyaasad waa tub waxayna ku qotontaa xeerkii dowladaha hoose isaguna ku qotomay dastuurka jubbaland marka sharciyadiisu sidaasay eh, isu raacsan tahay eh, oo ay u fadhidaa marka labada kun iyo toddobiyo tobankii la sameeyey xeerka dowladda hoose labada kun iyo afar iyo labaatankii na waxaa la diyaariyey siyaasadda maamul daadejinta waayahay jubbaland marka dabcan waxaa laga yaabaa eh, waxyaabaha ka ho- dhex guuxaya eh, bulshada inay dhegeysanaysa Mm.
haddii xeerkii dowladda hoose labada kun toddobiyo tobankii la ansixiyey mm, dee siyaasadda see labada kun afarlaatankii loo sameeyey oo lix sano toddoba sano ka badanba maxaa la sugayey inay su-aalaas weydiinaan baa laga yaabaa waayahay oo cadda uga jawaabi doona marka xeer waa kaa
Ee, su-aal waxaa jirta dabcan aada isu weydiinayo oo ah een, maxaa laga bartay een, tii hore oo laga hirgeliyey degmada afmadow ee, siyaasad ahaan maxaa caqabada oo oo l- ii sheegay laisle- lais- laisdhihi karaa oo middan ee, faa'iido u noqon doontaa
cabdirasaaq aad baad u mahadsan tahay Eh, waxaad u malaysaa inaad u hadlashaba shacabka oo dhanba waa tahay maasha allah waaya su-aashaa su-aal muhiim weeye marka la daadejinayo maamulka waxa loo daadejinayo waxaa weeye asalka ama nuxurka ugu dambeeya in adeeg bulshada loo helo saasaa maamulka loo dadejinaya marka waxaan rabaa in ay si fiican la iila fahmo maanta waa maxay horta waxa la daadejinayo markaasaan garan karnaa cashirkii aynu ka dhaxalay afmadow waa tahay waxa la daadejinayo marka d- ama federal ha noqoto ama state ha noqoto ama d- xataa dowladaha dee andariskana ha noqdaan dowlad marka la yidhaahdo waxay ku fadhidaa afar saddexda rukun ee waaweyn ee ah hay-adda xeer dejinta hay-adda fulinta iyo hay-adda garsoorka saddexdaasa ku fadhida dowladaha hoose marka la daadejinayo waxaa sidoo k- loo daadejinayaa in ay sa- leedahay iyadu xeer ama shar xildhibaano Wata.
guud inay leedahay Mm.
marka siyaasaddii baa loo daadejinaya siyaasadda marka la daadajiyo eh, sh- shuruudo ayay leeyihiin xubnaha ka mid noqon kara golayaasha deegaanka cashirka ugu muhiimsana marka afmada laga bartay waxaa weeye saddexdii rukni la dadejin lahaa siyaasaddii iyo fulintii iyo maaliyaddii tii ugu horreysay ee ugu muhiim ayaa inaga yara marin habaabtay hadda laakiin ay wasaaraddu waa tahay
ay diyaar u tahay waaya dhegeyste ayaa ku jira qadka Ah, si asalaamu calaykum asalaamu calaykum wacalaykum asalaam soo dhowow walaal magaca
waa duwaay cabdirasaaq wadani waa macanshaqiya kaasoo waxay xaafadda new kismaayo soo dhowow
waa duwaay walaalkay ee waa mahadsan tahay barnaamijka waa dhegeysanayey profesorkuna waa waa dhegeysanayeen aad iyo aad barnaamijka aad iyo aad usoo dhaweynayna waa aad iyo aad ugu faraxsanahay marka profesorka waxaan weydiinayaa barnaamijkan la wado waa barnaamij hor loogu soo shaqeeyo oo guddi oo macnaha oo loogu talgaliyo oo macnaha loo qorsheeyo shubada mid- mise wax qorsheen oo hadda la qorsheeyo kadib macnaha in la waaye waajiba waa ii gaar kan kaloo labaatan aan weydiin waxay tahay barnaamijka ma hal mid ka hukumi doonaa mase mid si badan ka tirsan ayaa xafiis loogu samey hukumi doona su-aasha labaadna taas ayaan weydiinayaa dhamaan waa idin salaamaya Mm, waayahay aada umahadsan tahay waa celinaynaa sida barnaamijka nogala qayb qaadatay iyo eh, su-aalaha iyo aragtiyahaadna soo weydiisay intaba ama barnaamijka aad soo weydiisay professor doonaa dabcan Eh, dhegeystahan aad ugu mahadcelinaynaa waxa uu soo weydiiyey barnaamijka laba su-aalood oo ah midda koowaad een, oo guddiga mala magacaabay barnaamijkan fulin lahaa howshiisa mise waa hadda unbaa un barnaamijka markii la dahafuray hadda unbaa qorshihiisa la geli rabaa Een, su-aalna waa su-aashii hore oo iyadana eh, hore ee uga jawaabinay dabcan laakiin weli eh, dadweynaha su-aalahaas ayay rabaan weli in laga jaahil bixiyo oo ah meelaha ilaa iyo hadda eh, laga fulinayo iyo deegaanada iyo eh, degmooyinka dhowr su-aalahaas waan waa ku noqonay haddana haddii aad eh, kor martaan waaya maxamed cadow
siyaasaddu een, horta waxay soo martay heerar kala duwan bay soo martay intaan la ansixinin Ee, s- September bishii September labada kun iyo labaatan iyo afartii waaya waxay soo martay la tashi bulsho waxay soo martay la tashi een, een, hanaanka dowladeed ee wasaaradaha ama maamulka kala gedisan ee heer degmo ilaa heer gobol ayay soo martay bulshada rayidkay soo martay marka waa siyaasad dhinac walba laga soo eegay lasoo turxan bixiyey saan sheegayba ee hadda hergelinteedana waxaan hadda maanta u fadhinay hergelinteedii qayb ka tahay oo dadkii inay ogaadaan hergelinteedii waaye waa qayb bay ka tahay een, waxaan la wadaagnay een, maamulada kala gedisan hadda bishaan dhexdeeda misha bisha December- December oo hadda naga dhamaatay dhammaan degmooyinkan iskugu keenay ee magaalada Kismaayo ee magaalada madaxda dowladda Jubbaland oon een, u soo bandhignay siyaasaddii ayagaba qayb ay ka ahaayeen een, tashigeeda ay qayb ka ahaayeen markaan dhammaystirnay baan usoo bandhignay oon iskugu keenay magaaladan Kismaayo saddex cisho oo degmooyinka iyo gobolada iyo wasaaradaha waaya qaybaha kala gudisan Mm.
een, aan iskugu keenay waa tahay taas oon sidoo kale aan een, ku ku kala qaadanay waajibaad kala duwan wasaaradda arrimaha gudaha waajibaadkeedu muxuu yahay degmada waajibaadkeeda muxuu yahay oo oga aadan arrin siyaasaddan ee dardargelinteeda iyo iyo dhaqangalkeeda marka shirkaas wuu soo dhammaaday waxaa ka soo baxay ee, qodobaa ka soo baxay la isku afkartay qodobadaasi qayb ka tahay ee, midaan maanta aan u fadhino oo ah dadkii ee, shacabki weynihii oo aw horeba qayb ka ahaa aan inaan la wadaagno marka een, heerarkaas kala duwan bay siyaasaddu soo martay haddaan ku celiyay degmooyinka degmooyinka way kala horeeyaan silakbalaka baynu isu kor saaran yihiin een, waana een, degmooyinka haddaan carabka ku dhuftay ee afmudow ka mid tahay dhobley ka mid tahay ceelooq ka mid tahay luuq ka mid tahay ayaa ugu horeeyo ee hergelinta hanaankan siyaasadeed laakiin degmooyinka dhan baa insha allahu sanadkan gudaheed ayaa la rabaa in ay si camam u gaarto laakiin maamul hadduy noqoto way gaartay oo siyaasadda way haystaan degmo walba way haystaan saan hore sheegay halkan baanan keennay laakiin dhaqangalkeeda kala gedisan wuu kala gedisan yahayoo ee lakablaka buu isu saaran yahay
waayahay eh, profesorka intaad siinin dhegeysta ayaa ku jira asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullah waa kusoo dhaweynaya walaal magacaaga yeel ka joogto
waa cabdi uje xaafad kurjano waxaan salaamayaa barnaamijka profesorka iyo adigaba waxaan rabay laba su-aalka inaan weydiiyaan rabay profesorka iyo adigaba waayahay soo dhawow
barnaamijkan golaha deegaanka horta waa barnaamij fiican oo aad aad loogu baahan yahay tan kaleeto ma ma qaabka oo loo soo xula ama loo diyaarinaa ama qaab oo maarata deegaan wax may ku xiran tahay mise degma ahaana lagu jaangoynaa mise deegaan walba oo ama tuulo walba ama meel walba maarata la digmaa bulshada maa laga soo dhexdoonaa mise degmo walba qeybaa loo qoondeynaa qaabkan oo four point five kana ma ku salaysan tahay mise waa wax ka baxsan marka waayahay ma waayahay eh, bulshadaana soo dooran doonta mise Mm, waa waayahay waa mahadsan tahay waayahay aada u mahadsan yahay dhegeystahan Eh, su-aal muhiim ah ayuu isna barnaamijka soo weydiiyey Eh, profesorkan siinayaa En, dhegeystahan wuxuu leeyahay inkastoo maxamed cabdow ena eh, iyadana dabcan aan weydin doono En, dhegeystahan wuxuu leeyahay maadaama dadka bulshada badi ay soo arkeen nidaamka afar dhibic shan ee wax lagu qeybsado ee ah eh, qabaliga iyo awood qeybsiga ma barnaamijkan adeeg daadejinta ma degmooyinka iyo deegaanada sida loogu kala badan yahay ayaa lagu saleynayaa mise qabiil ahaan iyo en, afar dhibic shan nidaamkan haddaan si kale u gediyo afar dhibic shan ma lagu saleynayaa mise bulshada awoodooda iyo tiradooda bulsho ahaan ayaa la qiimeyn doonaa oo ayaga ayaa codadka iyo say wax u dooranayaan la qiimeynayaa mise sida hadda un afar dhibic shanta lagu xulayo unbaa lagu soo xuli doonaa nidaamkaas baa profesore la rabaa si guud inay bulshada u fahmaan
Eh, bismi illahi raxmaan raxiim dhegeystuhu aad buu u mahadsan yahay waxayna u muuqataa fahamkiisa eh, dowlada hoose inuu aad iyo aad waa tahay u sarreeyo waayo su-aalaha yaad ka garanaysaa waaya Eh, hore waxaan u sheegay eh, markay noqoto dastuur markay noqoto xeer markay noqoto tubta la raacayo in wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ay mar hore diyaarisay uuna diyaar yahay xeerka dowladaha hoose ee jubbaland markaan usoo noqdo su-aasha eh, su-aalaha ayaa wuxuu u kala qaybinayaa degmooyinka laba xeer xeerka a oo lahaan doono toddobiyo labaatan xubnood oo golo deegaana iyo xeerka ba oo isaguna yeelan doona kow iyo labaatan xubnood oo golo deegaana kow iyo labaatanka xubnood ama toddobiyo labaatanka xubnood ee labadan heere e iyo ba-da kale ah ma four point five lagu soo xulayaa mise dadkiiba soo dooranay bay su-aashu waaya aad iyo aad aad iyo u aad dhacaysaa Mm.
doorasho dadban golaha deegaanka ee jubbaland uma diyaarsano doorasho toosa bay dadweynaha soo dooranaya u ujeedaa hawlanta shacabkaa soo dooranaya waaya waxaa jira waxa la yidhahda degsimooyin eh, degmada kismaayo oo kale waaya ee toddobiyo labaatan xubnood oo gole deegaana kasoo bixi doona haddii la yidhahdo waana levelka a oo kale marka degsimooyin baa jiri doona dabcan xaafado iyo dee tuulooyin baa hoos yimaada sida loo degsimooyin kala la yidhahdo.
dadego degsimooyinkaas ayaa dadka bulshada degan ayaa line intay galaan sidii caadiga ahayd Mm.
bay u codayn doonaan eh, muwaadinka shuruudaana jira ruuxan la dooranaya naftirkiisa shuruuduu lehay oo ku qoran xeerka inuu qaangaar yahay inuu muslim yahay Qofka inuu musharaxa inuu sutaam yahay waayahay.
inuu waxbarasho heerka mogta marka eh, nidaamkii four point five-ka wax in laga gudbabaaba dowlada hoose loo aadaya Mm.
dowlada hoose waxa loo aadayaba waa in laga gudbo nidaamkaas marka eh, ma dhici doonto haddii ilaha yidhahdo sida wasaaradda u qorshaysan xeerka iyo siyaasadana ay ku qotonto eh, ma dhici doonto in eh, la yidhahdo rehabilita rehabilita rehabilita
qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan dhegeystayaal kusoo daadegaynaa ee ama kusii daadegaynaa dhegeystayaasha ayaan mar kale fursad siinaynaa si ay barnaamijka ee qeyb uga noqdaan aragtiyooda iyo fikradahooda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijka qayb uga noqoto barnaamijkan waa barnaamij- islamarkaana diiradda aan ku saarayno muhiimadda siyaasadan ee ah adeeg daadejinta ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland ee wado barnaamij waxaa marti noogu ah qabiir ku takhasusay arrimaha maamul wanaaga oo ah brofesor cabdirasaaq eh, shaafici sheekh axmed iyo kale maxamed caddow axmed oo isagana ka socda wasaaradda arrimaha gudaha federaalkii dib u heshiisiinta dowladda jubbaland laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad si toosa usoo beegsan kartaa dhegeystay si aad barnaamijka qayb uga noqoto aragtidaada iyo fikirkaaga waan oo muhiim laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso
dalkeenu markuu burburay dadguriyo isba uu qarxaday maxaan dowladnimo isu tagay maxaan dowladnimo isu tagay maxaan dowladnimo isu tagaye dalkeenu markuu burburay dadguriyo isba uu qarxaday maxaan dowladnimo isu tagay maxaan dowladnimo isu tagay maxaan dowladnimo isu tagaye
dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumii ku arag maxaan duca ku aqriyay balaaya xijaab ku darayay dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumii ku arag maxaan duca ku aqriyay balaaya xijaab ku darayay
damiirku muxuu
degeystayaal gabagabadii ayaan isla soo gaarnay barnaamijkan gaar ee aan diiradda ku saareyno muhiimadda siyaasadda ee ade- ee waa dabcan adeeg daadejinta ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland ee wado martida ayaan siinayaa bal hal iyo labo ee aragtiyahooda guud iyo sidoo kale een, ah, waxyaabaha ay markaasi kula dardaarmi lahayn bulshada hadday noqoto wacyihaan iyo in ay fahanka sii ballaariyaan ee ku saabsan barnaamijkan marka hore waxaan siinayaa profesorka Mm.
Eh, siyaasaddan sidan hore u sheegay eh, muddaa lasoo diyaarinayay eh, waxay ka kooban tahay toddoba cutub Eh, saddexda cutub ee ugu horeysa oo af- if- eh, afeeftii hore iyo asalra kii iyo sooyi maamul dadejinta ka hadlaya iyo afarta cutub oo ugu dambeysa oo muhiim ka hadlaya waxa la dadejinayo maxaa loo dadejinaya ayaa loo dadejinaya maxay tahay ujeedada laga lehay Eh, waxay ka kooban tahay eh, afartan iyo shan eh, bal Eh, iyadoo daabacan ba waxaa laga heli karaa eh, wasaaradda arrimaha gudaha eh, jubbaland eh, bulshadu marka ruuxii doonaya inuu akhristo u- uu si maarata qoto dheer u darso inuu halkaas eh, u doonto eh, ku- maadaama laba ayna la socdaan si uu wacyigooda u kobco aad ba masantiin waaya waa maxamed maxamed cabdo axmed aan siinaya
aad iyo aad baa umahadsan tihiin professorka soo koobay siyaasaddu waa siyaasadda hadda eh, daabacan Eh, xafiis walbo dowlina laga heli karo eh, khaasatan degmooyinka eh, meeyarada iyo iyo guddoomiyaasha dhammaanba ay haystaan oo loo qeybshay En, siyaasaddana marka muhiim bay u tahay dadka inay ka qayb qaataan ay ogaadaan waxa ku jiro inta cutuba ku jirto cutub kale cutub walba wuxuu qeexayo Eh, shacabka wacyigooda waa u sarreeyaa hadda aqoontooda aad buu u sarreeyaa iyo wacyigoodaba marka waxaan jecelnahay inay ka qayb qaataan oo qayb ka noqdaan Eh, barnaamijka wuxuu bixi doonaa maalin walba oo sideed eh, sideed saac eh, maalin waliba oo axad ah eh, eh, iyo isniinta iyo eh, maalinka khamiista ayuu insha allah bixin ayuu bixi doonaa usbuuc walbaba saddex maalin saddexdaas maalin buu bixi doonaa insha allah eh, radio kismaayo ka bixi doonaa eh, si life ah sidoo kale waxaa jiri doona fartiimo gaaban oo loogu talagalay shacabku inay een, dhegaystaan oo cutubiyadaas soo koobayo session walba meeshan ka baxana fartiin gaaban bay la- ayaa la socoto fartiintaas gaaban oo loo marsiin doono insha allahu ee, warbaahinta loo marsiin doono Een, taasna fartiintaas oo wacyigelin xambaarsan een, xambaarsanna een, cutubiyada kala gedisan ee siyaasaddaas qeexayso aad iyo aad baa umahadsan tihiin sharaf baa mudan
waayahay aad iyo aad u mahadsan tihiin barnaamijkan intaa ayaan kusoo gabagabayneynaa dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ah oo aan maanta uga hadleynay ee, muhiimadda siyaasadda adeeg daadejinta ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland ay waddo oo ay barnaamijka maanta martina ugu ahaayeen een, qabiil ku takhasusay arrimaha ee, maamul wanaagga ee dowladnimada oo ah profesor cabdirasaaq ee, shaafici sheekh axmed iyo sidoo kale maxamed cabdow axmed oo isagana ka socda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland radio kismaayo codka dowladda jubbaland ayaanad ka dhagaysanayseen intaan ku kulmayno barnaamijkan barnaamijkiisa xiga nabadgelyo دولتي مجور دولتي مجير دولتي